أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaartaannu jecelnahayow ku soo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga andulus duhurnimada tan ugu doorkaroon ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida itoobiya ayaa shacabka soomaali galbeed ugu goodiyey gumaysi cusub haddii ay isku dayaan inay iska caabiyaan ciidamada itoobiya weeraro kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya iyo gobollada wajeer iyo mandheera oo ku hoos jiraha gumaysiga saliibiga ah ee kenya faahfaahinno dheeraada ayaa laga helayaa howlgallo khasaare lagu gaarsiiyey murtadiyiinta oo ka dhacay duleedka magaalada kismaayo kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo ah qaybtii lixaad ee mashruuca saka qaybinta xoolaha nool ee sannadka kun afar boqol afartan iyo lix machad laga leeyahay dalka jarmalka ayaa sheegay in itoobiya ay ciidamo dheeraad ah ku daadguraysay soomaaliya ayna diiday amarka kooxda riddada soomaaliya wilaayadda islaamiga ah ee bakool ayaa soo gebagabaysay dacwatul aryaaf muddo laba bilood ah ka socotay deegaano dhaca duleedka degmada xudur siyaasiyiin xilal kala duwan ka soo qabtay maamul goboleedka gaalaraaca ah ee jubbaland ayaa si adag uga soo horjeestay doorashada uu qabanayo murtad axmed madoobe يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
waa duhurnimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay labiyo tobanka jamaadul awal sannadka kun afar boqol afartan iyo lix xijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada warka duhurnimo qodobadiisa oo faahfaahsan ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida itoobiya ayaa shacabka soomaali galbeed ugu goodiyey gumaysi cusub haddii ay isku dayaan inay iska caabiyaan ciidamada itoobiya marwaan maxamed ayaa warkan inoo faahfaahinaya warbaahinta rasmiga ah ee afka dowladda xabashada etoobiya ku hadasha ayaa faafisay qayb ka mid ah kelmadu abey dhowaan u jeediyey xubnaha xisbiga talada haya ee b b wuxuuna kelmadan diiradda ku saarayay dhulka soomaali galbeed iyo maamulka ka jira ugu horeyn wuxuu sheegay in tan iyo markii uu xilka qabtay sannadii labada kun sideed iyo toban uu isbeddelkii silaaxiyey soomaali galbeed uuna meesha ka saaray maamulkii kooxda t b l f islamarkaana uu dhisay maamul isaga hoos yimaada abey oo u muuqday inuu ka baqayo in jabhadaha hubaysan ay ka kacaan soomaali galbeed si la mid ah maxaarada iyo ormada ayaa u goodiyey shacabka soomaalida ah inuu dib ugu celin doono xaaladii ay ku sugnaayeen wakhtiyadii ay dalka maamulayeen xayle salaasi iyo mele zanaawi wuxuu ku dooday in hadda ay nabad ka jirto soomaali galbeed balse haddii ay jabhadaha hubaysan samaystaan ay ciidamada federaaliga ah ku fasixi doonaan shacabka ayna xasuuqi doonaan isagoo iska inatiray boobka iyo dhacay hadday ciidamadiisa ku hayaan shacabka soomaali galbeed
ሶማሌ ክልል ክልል ከመሆኑ በፊት ክፍለ ሀገር ከሀረርጌ ጋር እያለ ጀምሮ ባለፉት 50 60 70 ዓመታት ወደ ኋላ ታሪኩን ብታዩ ነፃነት አንድ፣ ሁለተኛ ሰላም።
tusaale deegaanka soomaalida wuxuu soo maray maraaxil kala duwan wax ka badan konton lixdan ilaa toddobaatan sano ay hoos tegayeen gobolka harage ee ismaamulka oromiya soomaalidu waxay ahaayeen kuwo cadiban oo wax nolol ah aan haysan nolosha iyo naruurada ay hadda haystaan xilligaas ma haysan haddii ay ahaan lahayd boqortooyadii xeyle salaase dergigii iyo xitaa xukunkii e b r d f dadka soomaalidu sidaas ay u dhibanaayeen iyaga iyo carruurtooda ilaa xukunkeenna በንጉሱ ጊዜ በደርግ ጊዜ በኢህአደግ ጊዜ ያለው ሰላም ሶማሌ ክልል በንጽጽር አሁን ካለው በጣም ያነሰ ነው። የተሻለ ሰላም አለው።
hadalka abey ayaa dariya fariin ah isku dayeen inaad samaysataan jabhada gobonimo doon ahaa oo la mid ah kuwa maxaarada iyo ormada tan iyo markii muuse biixi uu abiy axmed u saxiixay qayb ka mid ah badda soomaaliya ayaa aqoon-yahanada iyo dadka caanka ah ee soomaali galbeed muujiyeen sida ay uga soo horjeedaan in xabashadii dhulkooda gumaysanaysay loogu daro bad arrinkaas oo dareen cabsiyadeed ku beeray dowladda itoobiya weeraro kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya iyo gobollada wajeer iyo mandheera oo ku hoos jira gumaysiga saliibiga ah ee kenya warkaas iyo war kaloo ku aadan faahfaahino dheeraad ah oo laga helayo howlgallo khasaare lagu gaarsiiyey murtadiyiinta oo ka dhacay magaalada kismaayo waxaa inoo haya yaasir maxamed ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta xabashida itoobiya iyo saldhigga murtadiinta ee degmada waajid waxaana dagaalkaas laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada kufaarta afrikaanta ee degmada buulamareer isla shabeellada hoose waxay mujaahidiintu xalay weerareen xerada kufaarta afrikaanta ee deegaanka burculow ee hoostaga degmada baraawe dhanka wilaayada gadow ee koonfurta dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxay howlgal qaraxa ka fuliyeen duleedka degmada ceelwaq waxaana qaraxaasi lala beegsaday maleeshiyaad murtadin ah oo la socday gaari cabdibilaah waxaana ku dhaawacmay hal askari oo murtad ah dhanka wilaayada jubbada hoose waxaa tafaasiil dheeraad ah laga helayaa dagaal shalay ka dhacay deegaanka buulaxaaji ee hoostaga magaalada kismaayo waxaana dagaalkaas lagu dilay saddex askari oo murtadin ah waxaana lagu dhaawacay sagaal askari oo murtadin ah waxayna mujaahidiintu soo qanimiisteen laba qori iyo agabyo kale oo kuwa ciidanka ah dhanka gobolka wajeer ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ee deegaanka qarso ee hoostaga degmada qorof xaraar ee gobolka wajeer ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya mandheera ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ee deegaanka halungo ee hoostaga degmada lafey ee gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya ciidamada mujaahidiinta ayaa si joogta ah u fuliya weerarada ka dhanka ah cadowga allah ee duulaanka gardarrada kusoo qaaday dadka muslimiinta kataib al khibaariya ayaa baahisay filim cusub oo ah qaybtii lixaad ee mashruuca saka qaybinta xoolaha nool ee sannadka kun afar boqol afartan iyo lix xijiri xasan cabdiraxmaan abuuxasaan ayaa filimkaas soo daawaday warbixintanna inooga diyaariyey
filimkan oo qeyb ka ah aflaantii taxanaha ahaa ee ay baahinaysay kataib al ikhbaariya ayaa markan lagu soo bandhigayaa degmada rabdhuure ee wilaayada islaamiga ee bakool oo laga qeybiyey qeybinta sakada xoolaha nool fiidiyowgan oo la daawan kara in ka badan shan daqiiqo ayaa lagu soo bandhigayaa qeybaha kala duwan ee xoolaha nool oo saka ahaan loo qeybinaya la siinaya dadka masaakiinta iyo fuqarada xoolahaas oo laga qaaday dadka waxhaysto qaar ka mid a dadka masaakiinta iyo fuqarada ay ka faa'iidaystay qeybinta sakada xoolaha nool ee laga qeybiyey degmada rabdhuure ee wilaayada islaamiga ee bakool oo fiidiyoga ka soo muuqanaya ayaa ka warbixiyey farxaddooda ku aadan xoolahan ay heleen
walaalayaal may baan roogne degmada rabdhuure wilaayada islaamiga bakool may baan tanin ku bilaawda doonay haddii ilaahay idimu mashruucgii qeybinta sakada xoolaha nool oo ku faa'iidaysan doonaan dad muslimiin ahoo fuqara iyo masaakiin naskajaru oo tiradeenu deeraasu boqol iyo konton qoys insha allahu tacaalaa barnaamijkaas yaa gudgala doona haddii ilaahay adamu haddana baan ku gudbaanay weerowkii magayaalkii dadkii linka tala galay marka qofkii ilaahay subxaana wa taala anta walan ku alafi ilaahay subxaana wa taala angmahadnagoy ee insha allahu tacaala muslimiintan aan doocayay iyo dadka xoolaan dhiibidano oo sadaqada dhiibidano zakada xoolaashoo la hugaadina aan do'ayay
وأحلام الأماني تشب بنا اتقادا فيها كاختلافي
magaaga ibraahim midale deegaankan kukooy buudangan dhere geeka degmada rabdoog muslimiinta arday ee, ho- ee, inay howlo ka qiibiyayaan alxamdulilaahi geeki sedna firinga haysad amara luwaaha alxamdulillah iyada arday yaang mahadsanna maxamed maalin maanur iyo dhere deegaanka isdheertigu kooy degmada rabdhuure argayhan safari degmada rabdhuure mujaahidiinta ardaynabaa hoolo erinkiisa kawaati kisafaylanka dhiibahay wayban mahad eliyaane arday mujaahidiinta sadnaf eringa yalla isi alxamdulilaahi ilaahay ka mahadsanna alxamdulilahi mujaahidiinta mahad eliyaane
بنا شوقا فجادا وأحلام الأماني تشب بنا اتقادا ومن قلب التصافي نمضينا نباني إلى المجد المنافي أخيها كاختلافي ومن قلبي التصافي نمضينا نباني إلى المجد المنافي إلى المجد المنافي المنافي إخاء الحب فينا
magaca maadiina maamiyaa dheera alxamdulilah degmada rabbuure ka sugana ee rabbuure ahaa mujaahidiinta harakata mujaahidiin ilaahay khayr badan sii geek walina siiday saddenaa firin ayaa isiidi hadduu korintii ka hor ma qaadan geeka inbilaawe alxamdulilah geekan doa nima hadeeliyaan ilaahay ka mahadsan ilaahay ka barakaasin ilaahay ka mahadsan mujaahidiinta ando'aani ilaahay garabta guursii gaaladan alidigi wabilaahi towfiiq
المنافي المنافي المنافي إخاء الحب فينا يعيد لنا اللحونا ويعبقنا أريجا يهيم بنا فتونا فنطلب وفاء نغلفه صفاء ويزدان بحسن
waa muuqaalkii lixaad ee ay baahisa kataayib al ikhbaariya islamarkaana lagu soo bandhigaya qaybinta sakada xoolaha nool ee sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga mahadsanid abu xasaan machad laga leeyahay dalka jarmalka ayaa sheegay in itoobiya ay ciidamo dheeraad ah ku soo daadguraysay soomaaliya ayna diiday amarkii kooxda riddada soomaaliya abushaybe ayaa warkan inoo siyaanba qaadaya xilli uu sii dhammaanayo wakhtiga ciidamada kufaarta afrikaanta ee duulaanka saliibiga ah ku soo qaaday dalka soomaaliya ayaa la hadal hayaa sida uu noqon doono mustaqbalka maamulada gaaliraacyada ahee dalka ka jira machad laga leeyahay waddanka jarmalka ayaa sheegay in tobannaan kun oo askar etoobiyaan ah ay ku sugan yihiin dalka soomaaliya kuwaasoo aan ka mid ahayn isbahaysiga afrikaanta ee loo yaqaano atmis warbixin dhowr beej ka kooban oo uu daabacay machadka s w p ayuu ku sheegay in etoobiya ay soomaaliya ka joogaan tobannaan kun oo askari kuwaasoo aan cidna ka amar qaadan waxay warbixintu tilmaantay in toban kun oo askari oo etoobiyaan ah ay ku sugan yihiin oo magaalooyinka dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ciidamadaas oo aan ka amar qaadan midowda afrika balse fuliya waxa uu ugu yeeray danaha gaarka ah ee etoobiya oo ula jeedo gumaysiga shacabka soomaaliyeed machadka s w p ayaa warbixintiisa ku muujiyay in xukuumadda riddada gurguurta aysan awood u lahayn in ciidankaasi faraha badan ee etoobiyaanka ay dalka ka saarto s w p ciidamada xabashida ee soomaaliya ku sugan ee geliyey kaalinta koowaad halka ciidamada ugandha oo gaaraya toddoba kun oo askari ay yihiin kuwa labaad ee ugu badan soo duulayaasha afrikaanta marka laga soo tago warbixinta uu daabacay machadka jarmalka waxaa la qiyaasayaa in etoobiyaanka soomaaliya ay joogaan ciidamadoodu ka badan yihiin afartan kun oo askari xukuumadda adisababa ayaa bishii lasoo dhaafay diiday inay u hoggaansanto codsiga kooxda riddada kaas oo ah in ciidamadeeda ay la baxdo marka la gaaro soddon iyo kowga diseembar labada kun afar iyo labaatanka wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa soo gebagabaysay dacwatul aryaaf muddo laba bilooda ka socotay deegaano dhaca duleedka degmada xudur ee wilaayada bakool warbixinta warkan waxaa halkaa inooga soo diray cabdiqani maxamed munaasabadan oo gebagabo u ah dacwatu riif muddo dhowr bilood ah socotay ayaa dhowaan ka dhacday deegaan dhaca duleedka degmada xudur ee wilaayada bakool muddadii ay socotay dacwada waxaa ka faa'iideystay kumanaan isugu jira bulshada qeybaheeda kala duwan ee ku dhaqan deegaanada iyo tuulooyinka hoostaga degmada xudur waxaana munaasabadii gebagabada xamlada kasoo qeybgalay mas-uuliyiinta wilaayada malaaqiyo iyo culimaa udiin kalimaad kala duwan ayaana laga jeediyey ugu horeyn waaliga wilaayada bakool sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan ayaa bogaadiyey culimadii gudanaysay gaarsiinta dacwadaasi isagoona xusay tirada dadkii ka faa'iidaystay may haaytay daawata riif oo runtii lakana jaxay magaajeesada hadda riifkumay waa baadiyada lakajeeda ogna baadiyadii meedaa lahag mari ilaahay barakaay labaatan iyo saddex goob yaa laha mari oo baadiye ah marka may lahay oo tuulooyinkii fog fogaayay oo dheerayay daawada bandeeri jarnaa ayaa marka may waa sanadkun fooda la geli jazaakum allahu khayra jazaa ilaahayna miisaankan hasanaadka siinka kaba may ballanaa waan aragahayna markhaadkuanaa dadku in naftiyo baaldhikan si umudun jahligan ku saara fadan naftiyo waa guuran tadxiisuu biyan iyadoo asbaabtan lalakoyo ilaahay latala saardo oo ahamiyadda dadkun in jahliga lagu saaro litukhrij annaasa min adulumaati ila nuur yaa marka shacaarjo haay meel kasta oo marka jahli ku jaro tuulo oo lanqoondayo maamulka inga shaaro intan inka dorona gala leero galaan dadka kolley ha ku faa'iidaysaday oo geeka mayla raay walla ha ku xaqiijiyey oo bil laha la roogay tawxiidka iyo salaada iyo kutubadii muqararkii muxaadaraadkii geeka culummadun dacwada haka gududan tiradii may bannagadana saddex kun afar boqol iyo soddon qof waa cadad haa'ila nimankaas man arag koraan jadwalka oogi maaha yaa ama jaana min bashiirin walaa nadiirin man arag koraan hordhaamba daawadan deerti nabilaahi moxamed boobala hadir langadan ogayna male dadka muslimiinka kitaabna hadeeray diintan hadeerti laakiin hadda marka may waa in la tajdiidiyo la cusboonaysiiyo maadaama jahli badan jari waajibkii diineed oo na saarnaay maybal arag hore gudani jazaakum allahu khayra jazaa sidoo kale waxaa goobta ka hadlay nuqabada deegaanadooda dacwada la gaarsiiyey waxayna bacdilaahi u mahadceliyeen wilaayada bakool an kan hadalaw aha naqiibki leysaan orso deerow hajluqmaan anoo aha sidan badanta dacwatul aryaaf tumman ilama goobod leysaan orso khaasatan meelaha martiahayti meeli khatartanka badanaaytay xudurnanka dhowaaytay cadowkana weerarshayka dornaay yallaha ku gududi alxamdulilah ilaahay inka mahadiyaan thumma anti ha abaabuley walaayadii ha abaabuli iyo intii ducaadkii oo fuliyan hoolaas indulqaadaden ilaahay may lahaa ilaahay siinka jaazi dacwadaas umigali bilaan guutaan lahasiyaay langyar ilanwiin ummi khayrul ummi guutaan landigaay qaryo kastooba maabajarta ilaa dacwadaas walha marsihi langaleen diidey misisikalan dheeraday hawadiis iyo hoolajay dheerayan amboallaba diintan diidi meel kasta baa isku roogay alli anka mahadiyaan tuma wilaayada anka mahadiyaan un omay waa ogaashadii reer bakool gaar ahaan degmadan xudur hadda un hadi roogno ku xadalaan ilaahay baka maxasana dacway foolan deerti dacwatan lamid ah mayla arag hore maarmahadiir dacwatu reef maraha deerti laakiin istiqraarkun iyo maybwaa hadaayanaantun oo muddo labaatan maalamood i walla jaraan meel la roogow oo dacawo ah oo reeg afartan iyo dhoor ah marmahanmar ciida langaroysidi ilaahay baka maxasan sala sheego haydaawo oo maybu aha jismaani ana la sooti ilaahay baka maxasan dadkii arrintaas taasahnin qalgaari maylana miisankii xasanaadka ilaahay asin kabasan lana anti maybu waa macallimiintii intaa sabraasi yaana maylana ilaahay miisankii xasanaadka asin kakab dadkii oo maybu waa xaraasayaa iyoon maylana ilaahay siin miisankii xasanaadka asin kakab gabagabada dacwadan muddada labada bilood ka socotay qaar ka mid ah deegaanada wilaayada ayaa ku soo aadaysa iyadoo maktabka dacwada wilaayada bakool muddooyinkii dambe ay xoogga saarayeen gaarsiinta risaaradaha ee deegaanada iyo tuulooyinka miyiga ah ugu dambayntiina siyaasiyiin xilal kala duwan ka soo qabtay maamul goboleedka gaalaraaca ah ee jubbaland ayaa si adag uga soo horjeestay doorashada uu qabanayo murtad axmed madoobe casaam carafaad ayaa warbixinta warkan inoo sii faahfaahinaya madal ay ku midaysan yihiin siyaasiyiin iyo mas-uuliyiinta mucaaradka ah oo horey xilal kala duwan nooga soo qabtay maamul goboleedka ashaadala derarka ah ee jubbaland ayaa shir ay ku yeesheen magaalada caasimadda ee muqdisho kaga dhawaaqay go-aan ka dhan ah axmed madoobe siyaasiyiintanan warbaahinta la hadlay ayaa waxay ka soo horjeesteen doorashada ay ku tilmaameen halka dhinac ee uu qabsanaya ninka hadda madaxa ka ah maamulka hirdada ee fadhigiisu yahay kismaayo sidoo kale waxay eedeemo xoogan u jeediyeen xamse cabdi barre ra-iisul wasaaraha hirdada kaasoo ay ku sheegeen inuu ku guuldaraystay inuu tago kismaayo hoolkan boqol qofoodaa fadhida midkeen kastee nagamida da' kasta ha jiree hadduu go'aansado waxa uu diidan yahay inuu ku suuliyo gacantiisa waxaa imaanaysa in wixii ay samaysmaan war saddex iyo toban sano baarlamaan aan dhacaynin madaxweyne wa aan ahay wa kuleeya aan dhacaynin adduunyada intay ka jirtaa meelay ka jirta ma laha waxaan ugu baabiyin waxay ahaayeen madaxweynayaashii soo maray dalkan ayay ahaayeen taariikhaha axmed dadka ku hayo ama dulmiga ka jira maamulka kismaayo wax hadda halkaa lagu soo koobi kara maaha axmed madoowe hobada dhinin gobto mirji dhakabsiidu seeka dhaqaage ma dhaqaago kor weentiisu laakiin unuu ku jiifnee unuu fadhiga ku kanoy axmed inuu bahal yahay in layska dhici u baahan yahay aan dowladda tusno waxaan leeyahay ra-iisul wasaare xamsi warniyow iscasil iscasil waa axmed madoobe daraad saddex ii keena aan mid kala baxay ninkii hogaaminhayaad adigu ilaahay maanta kugu salliday kursigaagiibuu hortaagan yahay xamsow adiga markaan kula hadlay shalay waxaad lahayd ninkii meeshaan ka hadla xabadan wejiga kaga dhufanaa maanta ma aha ko- ma- ma wejiga ugu dhufatid axmed madoobe haddaad run sheegaysid dowladdiiha inaad beenaalo tahay ood ummadda siraysaan axmed madoobe shalad inta ka tagay eelboorka ka bixinaa ku filneed inaad beenaalayaaltiina idiin sheegaa maalinba maalinta ka dambeysa waxaa sii xoogaysanaya khilaafka ka dhex taagan koox jirdada soomaaliya iyo maamul goboleedka shaadala dhererka jubbaland taasoo salka ku haysa doorasho gaaleedka uu qabsanayo murtad axmed mudoobe guud ahaanna warkii duhurnimo oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aan ku leenahay aaladda internetka waa naga intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu